Tababarkan wuxuu dareeri muddo saddex maalin ah kaasoo laka baradayay qaabka iyo sida landaawiyo biyo eerateeh ka yaalan deegaanada koonfur galbeed gaar ahaan magaalada Tambaydhaba si langu horseeda cudurrada dhaladayaan xilliyada roobabka walina la siiyey shaqaalaha wasaaradda biyaha koonfur galbeed Soomaaliya tababarkan iyo weliba qaban qaabada wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyo dowladda koonfur galbeed welina ku qeyb qaaday inta badan ururada bulshada rayidka magaalada iyo shaqaalaha wasaaradda si lan tababara inuu daawii korona eelatee oo dadkiiyo isticmaalayana aana ku mid ay ku qaybgalayaalka oo ku hadaleen hiritaanka tababarka iyo muujiyeen intii muddada saddeeda maalin ahaatay iyo ku faa'iideen walyaabo fara badan oo muhiima ee bulshada wasaaradda tamarta biyo weliba ansuurad kale inteeda qabata tababar tababarkaas soo socdaa isadabera taasoo laynku talagalay meel raay intii lakaba ay gelmasa daadka lakabara gaabka layn sameeyo colorinationka layn sameeyo maadaama xilli oo la galay roobaad la galay oo jaraan ma la raabay intii yani roobab badan kooyaan saas darteed marka waliba wasaaradda qorsheetay oo qabatay trainingskaasoo sadbera socdaaw ujeedkana intii dadka laka tababar bulshadaasoo kushalka waytay live ministriga jaamacado bulshada qabashaya kala duwan iyo water community managementga saas darteed barnaamijka may baa kaafagaraay oo ku hadalaay wali haytay se lain samay lahay microlationka lain samay lahay qaabkan ka haboon xiliyadan ka haboon yani safety measures la mara lahay qaabka macnii sidii meel raay colorinta la isticmaal lahay agaasimaha guud ee wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyo dowladda koonfur galbeed soomaaliya jeylaani cabdulaahi xaaji oo ah hiri tababarka iyo sheeginta wasaaradda iyo diyaarnata in bulshadu helaan biyo nadiif ah maadaama laku guda jira xilli roobaad biyuna iyo ku dhalada korana shibin biyood iyo daacun cololeeda iyo walilamide waxay u baahan yihiin in la daaweeyo iyo roobabka markay jiraan biyaha waxay noqdaan contaminated marka in la daaweeyo muhiim waaye si loo ilaaliyo bulshada inay ku faafo shibin biyoodka wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradda biyaha waxay ka wada shaqeeyaan sidii loo ciribtiri lahaa shulbiyoodka iyo cudurrada ka dhasha biyaha taas iyadoo laga duulayo wasaaradda waxay sameysay laab weyn oo lagu baaro biyaha howlwadeennada wasaaraddana mar walba waxay ku howlan yihiin inay baaraan eelasha maalin walba bil walba riboodanana siyaa ku saabsan tayada biyaha iyo xaaladda biyaha koonfur galbeed dhammaan gaar ahaan baydhabo markii oo laga shakiyo cases oo colera outbreak eelasha taagid noo ah meelahaas ka dhowa baarnaa haddii oo laga helo cudurkaas wasaaradda way joojisaa in la isticmaalo taasna aada aada uga mahadnaqayna bulshada wada shaqeynta ay la leeyihiin wasaaradda dhammaan waxaa aada aada ugu mahadcelinayaa dadka kasoo qaybgalay seminaarkan juhdiga ay ku bixiyeen maalmaha ay joogeen meeshaan fikradahooda iyo taladooda waan dhagaysan doonaa teeda kale macalinka seminaarka bixinayana recommendation ku saabsan dadka actiifeka ah waa tixgelinaynaa sababtoo ah waxaan rabnaa inaan sameyno daweynta ceelasha qaar saddex afar degmo oo koonfur galbeed taaget noo ah ee degmooyinka badana biyo la-aan ka dhacdo waay oo hadda taageed garaysanay waxaan rabnaa dadkii macalinka noo sheegna waa tixgelinaynaa ayagoo oo lagu tixgelinayo active participation ay sameeyeen intii seminaarka socday aada iyo aada umahadsantiin wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyo koonfur galbeed soomaaliya wada dadaalo dheeriya oo iyo kafadaajta sidii la nadiifin lahay eelatay deegaanada koonfur galbeed soomaaliya si lanku horseeda wal kasta oo caafimaadka bulshada halisgeli koraa